bismillahi araxmaani araxiim halkaad naga dhegaysanaysaan ama aad nala fadhidaan caawa madasha lixdanka caawa waxaanu madasha lixdanka haddaanu nahay aanu taxsi u diranaa dadkii dhibka aad ku ballaaran kasoo gaadheen dhibkii ugu dambeeyey ka dhacay caasimada dalkeena ee soomaaliya muqdisho iyo qaraxii ay kooxada argagixisada ma aan u diirnahaynin dadka soomaaliyeed ay u geysteen ama dhibkii inoo geysteen ee ugu dambeeyey dadkii ku dhintay ayaanu taxsi u diranaa dhammaantood si gaara waxaan rabnaa inaanu taxsi ugu dirno jenaraal cabdiraxmaan khaliif dhicis qoyskii qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan kaloo isagana taxsuud dirana qoyskii qaraabadii uu ka geeriyooday xildhibaan madoobe nuno maxamed annagoo ah madasha lixdanka waxaa hadda mayga ugu horeeya aan siinayaa saacid
bismillahi araxmaani araxiim magacaygu waa maxamed xaaji xuseen oo ku magac dheer saacid waxaan rabaa caawa inaan halkaan tacsi oga oga diro anigoo ah reer maraykan haasatan reer minisoro dhammaan ummaddii lagu halaagay dhibaatadii ka dhacday afar iyo tobankii bishii octoobar iyo tii ka dhacday naasahablo two iyo ummaddii ku leecatay khaasatan waxaan tacsi ugu dirayaa jenaraal maxamed jenaraal cabdiraxmaan khaliif dhicis iyo ex xildhibaan ahna ahna ahay wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed madoobe nuno maxamed ilaahay waxaan oga baryaynaa inuu naxariistii janno dhammaantood ka wada waraabiyo intii eheladii ay ka baxdana samar iimaan ka siiyo weliba waxaan rabaa meesha inaan kusii caddeeyo inaanan soo daahin laakiin murugadii na haysay ee hadda noo saamaxday inaan soo duubno tacsida ka soo baxaysa madasha tigistii waanay wada salaamayaa ilaahayna naxariista jannaha naga wada siiyo dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
waa hagaag maanka waxaan siiya xasan tulux bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaan salaamayaa dadweynaha sharafta leh madasha ku jira salaam qaali salaam kadib waxaan u tacsiyeynayaa genaraal cabdiraxmaan khaliif dhiciis iyo madoobe nuunow maxamed iyo dhammaan dadkii kale ee soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxii maalintii dhoweyd ka dhacay labaatan iyo sideeddii octoobar futeelka naasaha blood iyo dadkii ka horreeyee nimanka khawaarijta ay ku laayeen magaalada muqdisho dadkaasi waa dad masaakiin ahaa masaakiin bay ahaayeen aan waxba gaabsanin laakiin dulmi baa lagu laayey inna lilahi wa inna ilaahi raajicuun baanu leenahay waana jid lahayo oo maaragtaaye waa kulla shayin sababun hay-addii qur-aanka ahayd ba ahaydoo sabab baa laga ruuxa looga dhigayaa nolol kulmeedkaaga qodax yaroo ku mudday ayaa laga yaabaa lugtu intay ku barartay inaadun kaw tidhaahdo marka waa jid lahayo weeyaan meeshaan baa loo wada socdaa waa un la kala horreynayaa ilaahay qabriga ha u waasiciyo dembigoodiina alla ha dhaafo innagana waxaynu nahay un dad nobody knows gooraan dhimanayna laakiin way socdaan nahay ilaahay inoo naxariista naxariista ilaahay waan u baahan nahay marka tacsi baan ayaan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii ay ka tageen iyo carruurihii iyo xaasaskii ayaan u tacsiyeynayaa magacaygana iga raalli ahaada waan iloobay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud yuusuf faarax ayaa la yidhaahdaa xasan tuluxna waan ku joogaa qolka marka insha allah ilaahay qabriga ha u waasiciyo asalaamu calaykum dal wanaag
tacsi waxaanu u diraynaa horta dhammaan dadka waa salaamaynaa qolka ku jira iyo soomaalidaba asxaabta nahay marka labaad waxaanu tacsi waxaan tacsi u diraynaa qaraxyadii ka dhacay meesha muqdisho dadkii ku leeday fourteen october iyo asigu twenty seven bay ahayd dadkii ma adduunyada ahaa ee halkaa lagu laayay aan waxba galabsan maaragtay dadkaa dhiigbeeratada ah ee diinta ku magac oyda ay halkaa ku laayeen innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun marka labaad khaasatan waxa weeya dadkii maaragtay madaxda ahaa ee de meesha ka soo gaadheen ee generaal cabdiraxmaan khaliif dhicis oo nin caana ahaa sida la sheegay genaaradii soomaaliya ahaa iyo madoobe nuno oo ahaa former m p haldana ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee koonfur galbeed inuu ilaaha ha u naxariisto dadkana ilaahay qabriga ha u waasiciyo de waxaa maaragtay soomaalidana dee si un ha looga tashado oo maaragtay twenty seven year baynu hadda maraynaa waxaan hadda keliya maahe waa twenty seven year baa loo soo dhammaanayay markaa bal fiiro un ha laga yeesho un maaragtay baaqigaa hadhe yaxaas yaxaas wuu kuu haa waad furan maqlaysaa oo malaynayaa cagaagow ah si fiican
Ah, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Een, wa inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun marka ugu horeyso waxaan u tacsiyanayaa ummadii ku halagantay magaalada muqdisho oo gacanta ka xaqdarama ay laysay nimankii abka duubnaa allah jamay raxmaha geey wixii dhintay wixii dhaawacmana ilaahay u dhaawac boogtiro Een, waxaan halkan kaloo tacsiya uga dirayaa cabdiraxmaan khaliif dhicis oo ah generaalkii macnaha soomaaliyadu aslan dhibaatooyin dhimasho kasoo gaartay magaalada muqdisho oo reer kanada waxaan halkaan hadana tacso uga dirayaa generaal kale ku dhintay maxaa allah janay raxmaha hadiye magaalada minneapolis carada maraykanka abshir maxamed abshir all of them waxay o dhan ilaahay jannada raxmaha hadiyey gacantii dardaran baa dishay inaa lilahi wa inaa ilaihi raajicuun halkaasaan baan dhigay anugu assalaamu calaykum waraxmatullah
ma yeedhaan ma yeedhaan
ina lilahi waa inaa ilaa rajicuun golaha tigiski dhammaantood waa salaamayaa Eh, waxaan taasi u diraynaa ummaddii soomaaliyada lagu xasuuqay afar iyo tobankii bisha iyo siddeed iyo labaatankii gaar ahaan labada nin samir yemaan ilaahay inuu ka siiyo ummadda soomaaliyeed iyo caa'iladoodii Eh, madoobe nunow maxamed iyo generaal cabdiraxmaan khaliif Eh, ilaahay ayagana qabriga u nuuriyo Eh, aad iyo aad baana u mahadsan tahay
waa hagaag aad iyo aad ayaa umahadsantiin insha allah anagoo ah madasha sigisti aadna uga xun dhibkii gaadhay shacabkeena Ah, waxaanu tacsi tiraanyeela u diranaa qoyskii iyo qaraabadii ka geeriyoodeen dadkii ku waxyeeloobay qarxyadii ugu dambeeyey ka dhacay caasimadeena nasiiba qoyskii iyo qaraabadii xildhibaan madoowe nuno maxamed iyo generaal cabdiraxmaan khaliif